kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa dhowr maalmood uun ay ka harsan yihiin xilligii ay ahayd in cod loo qaado mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari waxaana muuqata in weli aan si rasmi ah loogu heshiin halkuu baarlamaanku ku shirayo si ay cod ugu qaadaan mooshinkaasi xubnaha baarlamaanka ayaa ku kala qaybsan in codka lagu qaado xarunta golaha baarlamaanka taasoo ay xubno kale oo baarlamaanka ka tirsan ka soo horjeedaan iyagoo diidmadoodana sal uga dhigay in baarlamaanka aanay ku kalsoonaan karin tan iyo inta ay joogaan ciidamada cusub ee dhowaan la wareegay amniga dhismaha baarlamaanka haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan ku falanqaynaynaa waxa ay xubnaha baarlamaanka uga gudbi la'yihiin isfahmla'aanta la xidhiirta arrintan iyo sida uu xaalku ku dambayn karo haddii uu baarlamaanku arrintanna si sharci ah oo is-afgarad leh ku xallin waayo waxaa barnaamijka igala qaybgelaya labada xildhibaan ee kale ah shariif maxamed cabdulaahi iyo axmed macalin fiqi iyo sidoo kale brofesor xuseen axmed warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka iyo sidoo kale muxyidiin axmed rooble oo ah wariye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaan ku bilaabayaa su-aasha ah waxa la isugu afgaran la'yahay goobta uu baarlamaanku ku shirayo waxaan ku bilaabayaa fiqi horta waxa weeye walaal xaaso anigu waxaan ka danahay guud raaca golaha shacabka markii bahaleenkii guddoomiyaha golaha shacabku uu meediyaha la hadlay uu sheegay in xaruntii ciidamo cusub la geeyey ciidamadii hore joogo diblomatic booliis la dhihi jirayna laaday waan ku baxnay maalinkii galabtii waanu tagnay guddi raaca iyo guddi amniga iyo habdhawr habdhowrayaasha baarlamaanka sadexdeenaasqulaayaan tagnay waxaanu soo hubinay joogay boqol iyo labaatanka ku dhowaa hogtalinay in bakhaar lagu xareeyey in ciidankii xitaa baabuur aan lagu qaadinasiiyey oo gaadiidka xara gaadiidka booliiska la geeyey sidii ciidamo yacni qabsado kale goobtiina waxaanu kula kulanay taliyaashii cusbaayo meesha loo soo magacaabay iyo ciidankii waa ciidan bir la yidhaahdo ciidamada dagaalamaha booliiska meelaha xasraduhu ka jiraan iyo dhibaatooyinka marka ay soo fod saartay meel laga digeeyo waxay yidhahdeen amar baana laku soo siiyey halkan inaan joogno waxaanan u hogaansamaynaa amarka taliyaasheena ayna siiyaan meeshii hora sidaas ayaa xabsiyay golaha shacabka loo qabsaday hadda xaaladda jira iyo qaabka loo keenay iyo wasiiradiina amniga iyo gaashaandhigga oo lahay inay mooshin barabkay yihiin ciidanka ay amarka siinayaan iyagu oo aan ognahay hoteelada ay kasoo muuqdoweyso iyagoo ma dharaaqada xafiisyadooda ka yimid olole ugu jira maarashinkan suu maaragtay ku hirgeli lahaa qal iyo sax labada dhinac sida ay noqotada mees nocaasa marka in doorasho xalaalihi ka dhacdo wax umada waa inay doorashada ay kaci karto marka waxaan leenahay ma diidanin goobta ciidankii hore hala soo cesho sida hadda aqalka sare guddigooda oo gud dhexdhexaad ah ay ku taliyeen sida guddoomiyaha iyo xildhibaanadooda ay codsanayaan madda ciidankaasi waa ciidankii guddoomiye jawaari la dooranayay marka muuday la dooranayay ciidankii laftoodii hala soo cesho ha lagu kalsoonaado haddii ayaan soo celinayn waxay noqonaysaa goob dhexdhexaada in la raadiyo santaa waa kugu soo noqon doonaa mar kale waxaan isla su-aashaasi siinayaa shariif maxamed cabdulaahi shariif mar haddii goobta sida uu sharaxay xildhibaan axmed macalin fiiqi ay tahay goob ay ciidamo kala joogaan taariikhaha uu ka dhawaajiyena ay jiraan maxaad adinku u rabtaan in xarunta baarlamaanka mar haddii aanay dhinac ka mid a dhinac baarlamaankii ama xubnihii baarlamaanka aanay ku qanacsanayn oo aanay kalsooni ku qabin in halkaasi wax xalaala kasoo bixi karaan maxaa idinku u rabtaan
waa mahadsan tahay waxa weeye horta hadan tafsiirka uu ka bixiyey aan ku qonaya aan ku beeranayo mooshinka dadka keenay waxa weeyaana qof guddoonka ka mid a inay u dhiibaan bay ahayd annaga mudday annaga ma aha guddoomiye ku-xigeen horta ugu dhiibna wixii dhaiil iyo cillad iyo duris aan waxa waxay imaanaysaa marka hoolka la keeno kay axad isaga lagama keenin mooshin mooshinka qofka laga henay waa guddoomiyaha marka waxay carqaladeeyeen habsan u socii hawshii loo wadi laha hoolkan hadda kormooshin laga keenay ra-iisul wasaare saacid baa lagu qaaday dhibaato kama dhicin ra-isul wasaare kale laga keenay hadda lix sano ka hor xaaladda soomaaliya sida ku meel gaar lagu jiray iyo hadda xaaladda isku maaha arrimaha qaar oo nabadgeliyo iyo maamul aniga kama jawaabayo oo wixii nabadgelya xiriira iyo ciidan la qaaday burkii dadka ku shaqa leh baa ka jawaabi kara inta dhacday waxay tahay xogayihii guud iyo shaqaalihii arkiibyadii iyo maxaan ku idhaahdaa haystay documentationka iyo ayaa documentigii qaatay dadkii la wareegay meeshii waxa weeyaan waxay noqotay shaqaali iyo iyo guddoonkii ayaa israacay marka annaga waxay ahayd xildhibaano biirsaday oo sagaashan laba ka badan baa geeyey mooshin waxay yihiin guddoomiye ku-xigeenkii qaabilsanaa guddoomiye ku-xigeenka annaga nagama tirsanaa wuu tirsaday wuu hobsaday wuu saxiixay isaga suuliyadiisa tahay marka la keeno oo la meesha la keeno ayay axmed saaxiibka axmed iyo intii kale lamid ahba ay ahayd inay meesha cilo hadday jiraan ka sheegaan adoo raalliga shariif lagu doortay wey howlkii lagu doortay way tahay laakiin dhinac ka mida xildhibaanadii kalea shaki ka muujinaya inay meeshaasi wax doorasho xalaala ama xora ay ka dhici karto mar haddii ciidamadii haystay ciidamo kale lagu soo kordhiyey oo ciidamaan hore u joogi jirin la keenay mar haddii shakigaa uu jiro si mooshinkiinii idinkana uu u meel maro oo cod loogu qaado maxaa ku diidaysaan in goob dhexdhexaada la tago mar haddii goobtii aanay dhinaca kale ku qanacsanayn horta waa ceeb in hadda la yidhaahdo xalanaan tagayna iyo meel kalean tagaynaa xildhibaano gacanaya ama ama ama ama cod dhiibinajeedaa wax haba yaraato dhibaato ka jira lama arko ciidamadaasna maka jawaabi karta kuu sheegay guddiga aqalka sare oo arrintaas soo fargashtayna wax xushoodii ah iyo wax ay ku shaqo leeyihiin nama ahayn arrin aan dhib aan jirin baa la buunbuuninayaa waxa weeye shihabraaca in la ogolaaday ahayd guddoomiyuhu waa guddoomiyeeni marin shan sana usoo guddoominaya aniga tii horena waan ku jiray haddii hadda la keenay mooshin laga keenay waa ku barlamaankeeni guddiga ayaan rabnaa in lagu guddiga guddiga aqalka sare waxyaabaha ay ku taliyeen talooyinka ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah in ciidamada meesha laga qaado ciidamada aniga laftigaya in laga qaado waa ay jiraan waa waa qabaa laakiin sideedaba aqalka sare maaha guurtidii somaliland oo odayaasha ahayd maaha howl bay leeyihiin howl baan leenahay barlamaankii lasuguma imaanin khilaafiin ma dhicin keli ah waxay adaysay fari oo ah in mooshin la geey maxaa adduunka oo dhan kiciyey waxaweeyana lahaayeen lamaba arko marka waxaan qabaa ciidanka taas waxaa ka jawaabi doonaa dadka maamulka ah ayaa ka jawaabi doona laakiin waan qabaa in ciidankiisii hore ay joogi karaan waa tahay waad mahadsantaa oo kugu soo noqon doonaa mar kale maxudiin axmed rawl maxaa ku dari lahayd mar haddii labadii dhinac dhinacna uu waxaan ku dari lahaa horta dawladda ah in fadhiga baarlamaanka ee golaha shacabka ee mooshinka lagu looga doodayo in meel kale la geeyo ama meel dhexdhexaadaha loo raadiyo in la yidhaahdo waxa keenay marka horeba waxay ahayd horta ciidamada cusub ee aan baarlamaanka horay amnigooda u qaabilsaneen ee meesha la keenay taasoo sii xoojisay shakiga iyo tuhumka ah in xukuumaddu ay si ugu lug lahayd mooshinka taasoo xildhibaanada qaarna ay sheegeen guddoomiyihii baarlamaankana uu afkiisa warbaahinta uga sheegay tuhumkaa ah in xukuumaddu mooshinka si ugu lug leedahay marka waxaa meesha ka baxday horta kalsoonidii xarunta baarlamaanka lagu wada qabay ee ahaa in xildhibaanadu iyagoo oo xor ah oo magan nabadgelyo ku ku dareemaya inay imaadaan fadhigii oo ay doodii uga qayb qaataan oo doodu si xaq ah oo xalaala dooda iyo codayntuba u dhacdo marka horta marka koowaad muhiim weeye in la helaa si arrintaa ciidamada lagu xaliyo oo ciidamadii lagu ogaa ee baarlamaanka iyo amnigiisa qaabilsanaayay howsha ka shaqaynayay in meeshii lagu soo celiyo taa marka waxay meesha ka saaraysaa shakiga iyo tuhumka labada dhinac ay kala qabaan labada koox ee baarlamaanka ka kala tirsan ee qeybna mooshinka wado qeybna mooshinka kasoo horjeedo haddii taa la heli waayo marka oo ciidamada meesha baarlamaanka hadda la wareegay ee amnigiisa hadda gacanta ku haaya ee hooshaana hore aan u qaban jirin ee meesha sii joogaan taa waxay sii xoojinaysaa dareenka iyo dalabka in meel kale la helo oo ay doorasho ka dhacdo oo oo nabadgelyo iyo dhexdhexaad u wada noqon karaysa dhammaan xubnaha baarlamaanka dabcan wax qurux badanna ma ahan in maanta la yidhaahdo xaruntii baarlamaanka lama aamini karo hooshiina sida ay ahayd ugama dhici karaysa meel kale ha la aado marka labada dhinacba horta waxaa u furan waktiga lahay lahayaa aad buu u yaryahay maalmo koobanaa ka ka dhiman xilligii mooshinkan dowladdu iyo xukuumadduba waxba kuma ahan in ciidamadii halkan joogay ee lagu yaqiino in lasoo celiyo in lasoo celiyo haddii aan lasoo celi karin oo sabab kaloo amni ay jirtaana in baarlamaanka iyo madaxdiisii lagu qanciyaa oo sababta laisla fahmaa marka inta arrintaa ay taagan tahay oo ama ciidamadii meesha laga wareejinaayo ama meel kale oo dhexe oo loo wada dhanyo oo lagu wada qanci karaayo laga helaayo arrintan marka way sii cadkirnaanaysaa wayna sii maxaa la yidhahdaa adkaanaysaa kalsooniduna way sii lumaysaa madba marka ka dambeysa mar walba kalsoonidii ay sii luntana xiisadda ayaa sii kordhaysa halkana waa sii adkaanaya aad baad umahadsan tahay brofeor xuseen warsame xeer hoosaadka dastuurka ma jirtaa meel sharaxaysa markay xaaladan oo kala dhacdo qaabka lagu xallin karae sharciga ay loo maraayo maya oo aan ka mid ahayn in maganaysaa dee tobankaa cisho lagu qabto mar maalintii la keenay iyo maalinta la qabanayo doorashadu inay micnihii laqabanayo inay toban cisho aanay wax ka badan udhexayn waxaan ka ahayn ma uu odhanayo qodobka sagaalaad ee xarafkiisa labaad ee maganaysa ma odhanay laakiin waxaan arrinta waxaa dhameeyey warkeedii waxaa dhameeyey muxyadiin baa dhameeyey oo si fiican usoo sharaxay wax badanoo kaga noqonaya ma jiro laakiin waxaan ku yar noqonayaa u sheegayaa shariif waxaan u sheegayaa shariifow walaal ceeb idiin dhimani ma jiro haddii aad baarlamaan tihiin ceeb idiin dhimani ma jiro xaqiiqdana waxaan idiin sheegayaa shariif iyo axmed faqi baaba haddii aanay maanta ahayn sida wax lagu soo dooranayaa sidan qabiilooyinka dee laisku magacaab haddaanay ahayn oo doorasho caadiya la gelayo baarlamaanka midna ma soo noqdeen mid maanta soo noqon laha ma jiro sida dadku u cadhaysan yahay ee la idinla yaaban yahay ee magaranaysaa cidina ma soo noqoteen marka iminkana haddii khasaare uu halkan u gaadhay oo uu gaadhay in magaranaysaa ay tahay guddoomiyihii in wax laga yeelo oo magaranaysaa hawlihii la hayay oo dhan ama dubai weeldah laga hadlayay ama midnimadii soomaaliyeed ee somalilan iyo abriil xoogin laga hadlayay ama shabaab lala dagaalamaya qaar lasoobi laga hadlayay ama hurumel ama abaaraha laga hadlaya waxaasoo dhan marka halkaa intaas la dhigay laga hadlayo xasaradiina laga hadlayo ceeb idiin dhimani ma jirto marka sida ugu fudud ee waxaan loo qaban karo in loo qabto weeyaan waxaanan rumaysanahay in dadkaas soo dhex galay idinkoon ku meereysanin sharaf iyo ku meereysanin ha loo ogolaado cabdi xaashiya guddoonka magaranaysa aqalka sare arrinta ay soo jeeda hala ogolaado ha la sameeyo meesha ugu fudud ee lagu qaban kara xaaladda ay degdeg ugu dhammaan karto ha la sameeyo haddii ay noqonayso in koox yaroo lasoo celiyo baarlamaanka ay maamuli karaan korka guudna la dhigi karo oo askarta magaranaysaa nabadgelyada guud ay ilaalinayaan wax ku jaban iyadana ma jiro laakiin waxaan qabaa sida ugu fudud ha la sameeyo ceeb ha dhiman oo la qarsanayaa ma jirte haddii marka adoo raalleeyahay brofeor xuseen warsame haddii marka ay xaaladdu sidan sii ahaato oo baarlamaankii labada dhinac dhinacna uu leeyahay waa in golihii baarlamaanka la tagaa qolana ay leedahay golihii baarlamaanka laguma kala soonaan karo waa waa la haystaa haddii ay leeyihiin oo sidan arrinta ay ku socoto maxaa dhici kara bay kula tahay horta de waxyaalo badan baa dhicinka xaalku waa iska khrimaya laakiin waxay noqonaysaa madaxweynuhu inuu horta inu soo farageliyo si cad intuu uga hadloo yidhahdo sidaa iyo sidaa hala yeela noqonaysaa waxaana noqonaysaa hadda maadaama madaxweynuhu kala diri karaaba iyagoo dhanbaba u kala diri karaa hadduu xaalku sidan ma garanaysaa noqdo waxa xataa go-aan lagu gaari karaa in la kala diraba iyagoo dhanbaba ayuu madaxweynuhu awood u leeyahay markaase waxaan odhan lahaa iminka madaxweynuhu hadlo ha yidhaahdo aniga waxay la tahay halkaa lagu qabta haddii xalaal lagu qaban xataa ha lagu qabto waayo waxaa muhiimkii waxa weeyaan inay dhacdo foodkii in deg deg loo kala baxo in shan iyo toban cisho kabacdi lagu soo doorto magaranaysa guddoomiye cusub hawlihii dawladduna ay bilaabmaan weeyaan waxa muhiimkii ee magaranaysaa sharaf sharaf baarlamaan iyo baal kale la ilaaliyo waxay maanta taagan tahay ma jiro cid sharaf haysaa meeshatan ma taalo waxaan jeclaan lahaa brofesorka inaan u jawaabo wax yar haye sharif horta brofesorka malaha inkastoo aan maqlo marka sare inuu la socdo waxba seegan waxyaa aa mooshinka keenay waxaa ka mid ah curyaaminta howlgalkii baarlamaanka oo guddoomiyuhu inta la shaqeeyo inta maxaan ku idhaahdaa baarlamaanka uusan shaqaynin ay badatay intaan la shaqaynin haddii miisaal dhowaan ka soo qaato waxay ahayd february labaatankeeda in la furo ugu dambayn laba usbuuc saddex usbuuc buu maxaan ku idhaahdaa isagoon xildhibaanada la tashanin dib u dhigay maalmaha marka la shaqaynayna saas marka ceebtu waxaa weeye xildhibaanadu inay yidhaahdaan waar guddoonkii maxaan ku idhaha baarlamaankii waa waa shaqayn la-ayahay maamulkiis kalena maxaanku hufnaan iyo daafurnaan ma lahe eh aan kala dono guryaha in la yidhaahdo taas maa ceeb ah ceeb hadda dadka laakiin sharif sharif sharif adoo raalliya
ka dhalanaysa waa xogoga
sharif ha dhamaysto taas ma ceeb ah haye maya ceeb maaha shariif ceeb maaha walaal inaad tidhaahdaan waxbaa khaldan ee hala soco mashaakilku wuxuu yahay shariifo walaal dadkii soomaaliyeed oo aniguna aan ka mid ahoon masilayo walaal waxa ku adag inay kala saaraan in waxa aad ka hadlaysaanu sidaa aad sheegaysa yahay iyo inuu yahay ciiraysku qarin ee musuq maasiqun la raadinayo oo baarlamaankii intuu aafoobay uu lacag raadinaya haddana oo durba waxa suuqa ku jirta lacag badan baa socota magaraysa hoteelada iyo meel walbaba ku jirta marka waxa adag in la kala saaro runtii caynkaasa hadiya kii kale kale markaas idinka waxaa doo idin fudud sida ugu fudud ee arrinta deg deg layskaga soo samayn karo ee idinkuna waxaad sheegaysaan aad u sheegi kartaan in la sameeyo shuruudaha hala joojiyo laysku xirayo si loo qabto magaraysa doorashada mooshinkan barfar mooshinkan haddii buu jiro mooshin xalaal ah xildhibaanadaasi aan musuq maasiq lahayn aan xukuumad iyo madaxweyne toona shaqo ku lahayn oo iskiisi bilooyin soo gurguurinayay in wax lagu saxun baa la rabaa marka taasaan caddaynaya koley asxaabta inaan wakti ka qaado mar rabe waa tahay saaxiibkay kaleeta midna waa tahay waa tahay saaxiibka afiqi baan siinaya axmed axmed may maqlaysaa waa ku maqlaya in doora baad dhegaysanaysay arrimaha uu ka hadlay profesor xuseen warsame iyo shariif maxamed maxaad iyaga ku dari lahayd baarlamaanka waxaa laleeyahay wuu ceebaysan yahay marka shacabkii la fiiriyo iyagii baa isku mashquulsan iyagoo arrimo badan ay taagan yihiin intaas haddana waxaa laleeyahay hoteeladii waa mashquul oo saxmad badan baa ka jirta oo lacagaa la kala guranaya maxaa arrintaa kaga jawaabaysaa hashaabay waxa weeye waa run dadka soomaaliyeed baarlamaanka golaha shacabka gaar ahaan wuxuu matalaa dadka soomaaliyeed buu matalaa dadka soomaaliyeedna hadda waxa ay filayaan marka la fiiriyo baaqiyada dalka ka jira waaweyn yihiin oo baarlamaanka iyo dowladda iyo xukuumaddaba laga filayo waxayna ahayd wakti aada u adag oo abaaro dalka kusoo fool leeyihiin oo dhibaatooyin tiro badan oo xagga diblomatiga ah ay jiraan oo siyaasadda lafteedu ay safaxsaneen oo laba kun iyo labaatan wixii dalkan lagu gaari lahaa oo dastuurkii dhamaystirkiisii iyo doorashooyinkii iyo wixii oo dhani ay xilli ay taagan yihiin bay ahayd intaas waxaa dheer in challenges tiro badan ay dalka soo food saareen oo ay kamid ahayd arrintii baarlamaanku ay u fariistay laba iyo tobankii bishan laba maalmood kahor intaan lagu soo duulin arrintii u fariistay oo ahayd ku saabsanay d b well iyo iyo wixii kasoo yeeray halkaas marka iyadoo waxaasoo dhami jiraan in xukuumaddii ay baarlamaanka weerar kusoo qaado waa ayaan darro weyn oo wasiiradii xukuumadda ay ugu waaweynaa ee maaliyadda lahaa ee maaragtay kuwii eega ahaa iyo kuwii kaleba inay ku mashquulsan yihiin wasaaradahoodii iyo shaqadoodii inta ka tageen inay ku mashquulsan yihiin muushin iyo laaluush bixin iyo resourcekii iyo hantidii qaranka in loo adeegsado waxaan runtii ayaan darro weeye waxaase kasii ayaan daran in madaxweynihii oo ahaa ilaaliyaha dastuurkan oo ahayd inuu kusoo baxo arrintan inaanu kusoo bixin in uu yidhi ciidamaan diyaarinaya wasaaradda gaashaandhigga fadhiistay ciidamadii uu diyaarinayana aanan arag goobihii shabaabka wax ciidan oo ku baxay oo meesha keliya oo ciidan ku baxeen ay noqotay in golihii shacabka xaruntiisii in ciidamo ay qabsadaan marka runtii ayaan daradaas weyna haysataa waanan qiraynaa shacabka soomaaliyeed hortiisa inaan maaragtay waxaysan naga filayn ay naga yimaadeen laakiin wax golaha shacabku uu mas-uul ka yahay arrintan ma ahan wax shaqaana kuma lahan waa wax xukuumaddii fashilantay ee shaqadeedii gudan weyday ee ka cabsatay in lala xisaabtamo si dhaba loola xisaabtamo ee hadda ka hor adeejisay culummada oo tiri culummadu intay iftoodeen ha la ceejiyo xildhibaanada oo hadda ka hor dhalinyaradii iyo haweenkii kicisay oo diiday in ay baarlamaanka inta soo hor istaagaan ay dadka soomaaliyeed oo ujeeda wixii ay qabteen halkaas inay ka sheegaan maalin kasta hool dhalinyaro inta lagu lagu aruuriyo ayay dhihi jireen waxbaan qabanay waxbaan qabanay marka markii loo soo jeestay awal waxaa la lahaa waktigaa ku yaree wakti hala siiya markii hal sana ay gaareen waxay noqotay waxay la soo humbulnaayeen in oo horeyna ay u dhacday in maamul goboleedyadii la weeraray in dadkii siyaasiyiinta ahaa la weeraray in maaragtay hadeertaana markii u dambeysay golihii shacabku weerar lagu soo qaado intaas aysu ku ekeen ay leeyihiin xataa aqalka sare laftiisaan gelaynaa marka runtii ayaan daradaasi waa ayaan daro golaha shacabku wakiil ka yahay maahan dadka soomaaliyeedna waa uga cudur daaranaynaa laakiin waxaana axmed leenahay axmed laakiin waxaanu ku difaacaynaa anagu jawaari anagu jawaari difaaci mayno jawaari difaaci mayno laakiin golaha shacabkaan difaacaynaa walaashay laakiin axmed tuhumo way jiri karaan laakiin ilaa iyo hadda nooma kala sugnaa in xukuumadda ay si toos ugu lug leedahay iyo inay si dadbanba ugu lug leedahay laakiin waxa is haysta waa xildhibaanadii baarlamaanka oo qolana ay mooshin wado qolo kalena ay diidan tahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan baarlamaanku uun ku koobnaano muxyidiin aan siinaya caasho abba abba abba ay caasho waxa weeye dadka shacab caadi ahaa ku lug leh odayaashii dhaqanka gobolada looga yeeray ganacsatadii baa lagu bareshar garaynayaa ambaasadoradii baa inta la wacaa laleeyahay xilkaa laydinka qaadaya haddii kale wiilasha ama gabdhaha xildhibaanada ahay qaraabadiina yacni kusoo dara laynka xukuumadda marka tani wax cad weeye waana ujeeday wixii ka dhacay s y l wasiiro aan xuku aan ahayn xildhibaano xitaa way fadhiyeen wayna ka hadleen goobta sharifo Arrinta- sharif waa ku siinaya hay hay nidaamku sheegayo inay xukuumadda ku lug leedahay aniga kolley lama socdo isagu maadaama mukhaabaraad uu ahaan jiray waxaa dhici karta in source kale uu ku helay laakiin waxaan ogahay maaha si eh, markaan siisaan ka jawaabi doona laakiin Wuu- wuu kuu furan yahay microfonka wado shariif maxamed aniga xukuumad raadkeedii ma arkin isigasuu ku ogaaday aniga ma garana waxay ahayd marka keeno meesha hoolka la keeno in wixii dhaliil ah ay sheegaan ciidamo sheegayo aniga kii shalay joogka Hoolka ma la maanta joogay keeno, Sharif.
ma kala Sharif, garanayo laba maalmood baa weligeed ciidamo Soomaaliyeed oo intaan loo bedeli jiray.
Axmed, Axmed.
laakiin Axmed la- Raaleho. Axmed Aniga Shariifka.
hadda comment kama saarahay axmed shariifka ha dhamaysta raallehow shariif wado marka een, eh, waxaan waxaan leeyahay saaxiibkay aad ma u salaamhayaa een, iyo iyo een, aqoonyahanada kaleetaba waxa weeye keli ah arrintu waa mooshin doonka laga keenay dhibaano kooran buuxiyey keeneen oo sababo la eh, keenay oo ay ahayd in meesha hoolka lagu furo laga doodo intaas bay maraysay waxa qabsi iyo loo samaynayo ma garanayo arrimaha ciidamadan aniga hadda waa laiga faradhooban yahay Eh, intaas ra-iisul wasaare la keenay l- eh, eh, mooshin eh, xilka loogu qaadaya laba isqabsatay iyo laba iyo waxna ma jirin meeshaas marka oo hirge ka weyn weeye waxay ka cabsoonayaan eh, inay maxaan ku dhahdaa wajahaan xaqiiqda shaqaalihii barlamaankii xogayihii guud iyo qolooyinkii meelihii eh, barotokoolkii eh, eh, arkiifyadii joogay ama dukumeentigii qaatay waxa weeye dad cararahaya laabtanka weeye asxaab eh, saaxiibkay uu Sharif.
ka mid yahayna m- ayaga mooshin ma soo qorin waxaa laga rabay horkooda wuxuu imaan lahaa marka la keeno inay sidan u hadlaan siay doonaan u difaacaan Een, Waxa waxyaabaha- jira lama arko sharif waxyaabaha waxyaabaha profesor xuseen warsame iyo iyo iyo xildhibaan axmed bay ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ah in hoteeladii ay saxmad badani ka jirto oo intaasi lacago culus lala ordaayo oo xildhibaanadii la kala jiijiidanayo maxaa adiga arrintaa kala socotaa Een, wallaahi aniga een, ah, hal eh, ma arkin arrinta sheegahay wataa meeshuu ka ogaadee ma aqaan wax lacag la socda la- ma arkin lacagna kama billaaban Eh, mooshinkanna ma laha oo iska maaha xukumad maaha sidii kuwii hore dhacayay saan u sheegay haddii mooshin xalaala jiro baarlamaanka dhexdiisa ka bilowday saaxiibkay faqi waa ogyahay shariif maxamed oo kuusoo noqon doonaa muxyidiin axmed dadka siyaasadda korka kala socda aadka ugu dhundaloolana waad ka mid tahay ma u aragtaa in baarlamaanka sida laga dhawaajiyey in xubnihii ama golihii baarlamaanka inuu ceebeysan yahay marka la fiiriyo een, hawshii shacabka ay u egmadeen inay u qabtaan iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay markaad fiiriso in baarlamaanku ceebeysan yahay ma u aragtaa caysha xaqiiqo waxaa ah in baarlamaanka soomaaliyeed ay madal ceebeed dhex joogaan Eh, ceebta ku dhacday ee ku taalana ma ahan in eh, mooshin ay keeneen ama ay mooshin diideen ay diideen ceebta baarlamaanka ku taala waxaa weeye booloshinku shaqadooday ahayd waa sax soo jeedinay leeyihiin diidmana waa leeyihiin labadaba laakiin howlihii baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ugu jira mooshinka awgeed shaqooyinkii kale ee baarlamaanka oo dhan ayaa hakad ku jira maalintii la furay baarlamaanka ilaa hadda waxa ay kulmeen mar keliya waa markii arrintii xeerkii gobonimada dhowrinta gobonimada geyiga soomaaliyeed ay ansixinayeen marka baarlamaanko sidiisa awalba saddex maalmood iyo in lamida toddobaadkii kulmaayey in kulankoodii uu sidaa kalfadhigoodii uu xiran yahay hay-adihii kale ee dowladda naftoodii shaqooyinkoodii gaabis ay yihiin xiisadan siyaasadeed ay taagan aawadeed iyadoo intaasoo shaqaa oo baarlamaanku xeerkii doorashadu ka mid yahay siyaasadii amniga iyo qorshihii dhismaha ciidanka shaqooyinkii laga filaya ka mid yihiin in mooshinkaa dartii shaqadoodii oo dhan uu istaagto horta ceeb weeyo marka waxay ahayd hadday mooshin keenayaan iyo hadday diidayaan labada dhinacba waxay ahayd horta kow inay ahmiyad siiyaan in kalfadhigoodu furnaado in shaqadoodu socoto in kulamadoodii maalmihii iyo caadiga aha ay kulmi jireen hooshooda inay inay qabtaan oo hooshoodu socoto mooshinka laga doodo haddii la ansixiyo iyo haddii la diidaba inta laga gudbo wixii ku xigay ahaan la heelaa in guddoomiye cusub la doorto in jawaari sii joogaba inay hooshoodii socoto laakiin shaqadii baarlamaanka maanta waa xiran tahay xaqiiqada taas waaye wadaankii iyo hoteelle ayaa xaflado ku dhiganayaan meeshii ahayd fadhiyadooda inay ku doodaan oo ku shiraan oo kiisaska taagan ay ku xalistaan xukuumaddii iyo golihii wasiirada naftooda shaqadan baarlamaanka saameynayay ku yeelatay oo xildhibaano badan oo wasiiro ah hooshan ay qayb ka yihiin ay ku mashquulsan yihiin marka labada marba shaqadii dowladnimada soomaaliya oo dhan oo ay ahayd in ka badan dadaalka iyo xilliga iyo waktiga iyo shaqada dola loo baahan yahay in la sameeyaa waxaas oo dhan oo hakadka ku jiraa ceeb wey waxaa kaloo ceeb ku ah waddanka waxa u muhiimka ah iyo waxa aan u muhiimka ahayn waxaa muuqata dareenka dadka caadiga ee soomaaliyeed wixii ay ka filanayeen baarlamaanku inay ka doodaan iyo inay ka shaqeeyaan iyo waxa baarlamaanku ka doodayo ay ku mashquulsan yihiin inay kala duwan yihiin waa tahay kala duwanaanshaha nafteedana waxaa waaye xildhibaanada oo waaqiciga ama aan ku dhaqmin ama aan la socon waa tahay marka waxaas oo dhan ceebahaas oo dhanaa baarlamaanka ku yaala muxyidiin aad baad umahadsan tahay ugu dambeyn ugu ugu dambeyntii waxaan rabaa waktigaana haye wakti badan nooma harin waxaan rabaa hal su-aal oo ah xilligii hadda mooshinka lasoo bandhigay iyo muddo toban maalmood gudaheed in lagu qabtay ahayd wakti yaraa ka harsan oo saddex maalmood saan umalaynaya haddaanan khaldanayn ay tahay marka welina waa lays hortaagan yahay golihii baarlamaanka ha lagu qabto golihii shacabka iyo laguma qabanayaa taagan maxaad marka xalka u aragtaan fiqi aan kugu hormaro si koobanna wakti badan ma haynee aba waxa weeye xalku waa ka fog yahay meeshaan ceebta jirtaay waxay nimaaan isku konayn ayaa mooshin keenay mooshinkii waxay rabaan waxaa laga soo wariyey mid kamid a ragga waaweyn oo mashruuca wal sharci iyo sharci darraba waa ku ridaynaa janaari marka waxa weeye laakiin arrin consequenceskeeda iyo cawaaqibteedu ay xumaanaysa inay tahay ma oga waa tahay Soo koob.
waxaan u arkaa in golaha shacabka sidiisii laga leeyo afar iyo tobankii bishaan si lahaa in lagu soo celiyo hawshiisii si caadiya uu wato si hadday socdaan oo ceeb haystaan oo boqol iyo siddeetan iyo afar san goobtii madaxweynaha lagu soo ayaa la keenaa.
waa tahay fiqi aad baad mahadsan tahay fiqi fiqi wakti badan ma hayno waad mahadsan tahay Ah, waad mahadsan tahay fiqi wakti badan ma hayno shariif shariif si kooban waktigaa naga go-aaya markaa si kooban maxaad xalka u aragtaa weeyaan.
waktigiina wuu gunaanadkayga wuxuu yahay muddada eh, guddoonka eh, kusemaha guddoomiyaha ama ninkaan u dhiibnay eh, mooshinka wuxuu kusimo guddoomiye ma noqon xildhibaanada karo soo galaan guddoomiye waa joogaa, marba waana uusan kooramkii shaqeynaya.
dhammayn waxay ka mid waxay Marba la mid saan ku oranki tahay dhammayn.
ay ku halgani wa- waxba lama furi karo Eh, markay yimaadaan xildhibaanada beledka jooga eh, eh, la ogaado kooramka dabcan kan mooshinkan ka hadlaynaa Eh, weliba eh, mooshinka Waa marka tahay, laga hadlayo waa tahay, boqol Shariif siddeetan Maxamed.
iyo afar eh, keliya maahe waxaa laga rabaa dad maxaan ku rahaa qiibsami karo marka hawshaas markay ay soo ilaato kolley guddoonka ka jawaabi kara arrintaas waa tahay shariif Laakiin maxamed hadda aad baad umahadsantaha maxay wakti ka nuugtaa, waktigaana maxay haya ka raalli nuugtaa?
ahow xildhibaanadiiba ma joogaan waa tahay aad baad umahadsan tahay kelmadaada ugu dambaysa si kooban brofesor xuseen warsame maxaad xalka u aragtaa mar haddii waktigiina uu Walaal, soo aasha, koobmayo arrintu meel adag bay taagan tahay een, kalsoonidii in la soo celiyana weeyaan kalsooni baa dhibatay baarlamaan kale ma lihin kuwaas annaga baarlamaan maanta noo ah iyagaan eegayna iyagaan ka filaynaa inay howl noo wadaan marka arrintan ay si deg dega nooga dhammaato ayaa muhiima in la siiyo wakti ay ku iman karaan dadka bedelkiisu waa muhiim oo ma garanaysaa saddexda cisho lagu xidi maayo oo gar maaha oo waxaan u baahan nahay haddii kale waxay keeni uun fawdadii halka ka socotay koonaysaa walaalkay madaxweyne farmaajo inuu gacanta ee faraha la galo maxamed xaashi cabdi xaashi inay inay ma garanaysaa wada qabtaan oo arrintaasi deg dega loo dhameeyo meel uun lagu qabto kalsooniya aad baad umahadsantaha muxidiin waxaad ku daraysa maa jira daqiiqad waan haysanaya casha waxaan ku dari lahaa laba arrin unay mid noqonaysaa xalku in dawladdu iyo madaxdu iyo madaxweynuhu iyo arrintan soo farageliyo iyo guddoomiyaha aqalka sare oo ciidamada meesha la keenay laga qaado oo ciidamadii hore loo soo celiyo si xubnihii baarlamaanku meesha kalsooni iyo nabadgelyoay ku imaadaan ay u helaan oo halkaa looga doodo arrinta sidaa lagu xaliyo haddii taa la yeeli waayo waxay noqonaysaa meel kale oo dhex ah oo nabad ah in lagu qabto weliba sida ugu suuragalsan ee ugu dhaqsiyaha badan haddii la waayo xiisad deganaansho la-aan siyaasadeed uu wadanku kusii jiraya xiisadan iyo murankaana sii taagnaanaya taana wax walbay wadanka ka haleynaysaa shaqooyinkii qorshooy qorshihii u yaalay dawladda iyo baarlamaankuna waa gaabisay sii noqonayaan marka xiisad uun baa waxay waxay noqonaysaa wakti naga lumay oo bulshada soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed ka lumay mar walba oo ay xiisadda sii taagnaatay
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay gala qayb galeen labada xildhibaan ee kale ah shariif maxamed cabdulaahi iyo axmed macalin fiqi iyo sidoo kale brofesor xuseen axmed warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka iyo muxyidiin axmed roble oo ah weriye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo